Xarunta Beled Hawe Tivet Center oo dhawaa lagu hirgeliyay magaalada Beled Hawe ee gobolka Geita iyo weliba la baraday xirfadooyinka farsamada gacanta oo fursad u ah dhalinyarada deegaanka welibana xirfadooyinka la barada oo ka faa'iideysanaya bulshada ku nool xaafadda magaalada Beled Hawe maamulka guud ee xarunta Beled Hawe Tivet Center Aadan Cabdi Qarash weliba uu iska warbiyay ujeedada la furay xaruntan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa aadan cabdiqarash baa la yihahdaa waxaanahay maamulaha meeshan waxbarashada magaceeda la yihahda beled xaawa tibet center waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay maanta noo soo gabagabowday xafladdii ugu horreysay oo soo socotay muddo ilaa lix bilood aad baa umahadsantiin qaar ku mid a macalimiinta walkudhikaas iyo weliba ay ku hadaleena sidiiu xirfado yoon baraayeen dhallinyaradii iyo walyaabayo baraayaana waxaan ahay macalimiinta mid ka mid a macalimiinta beled xaawa tibet center badaxaawajibet center waxaa lagu bartaa combyuter english sarqaan af soomaali iyo xisaab loogu talagalay dadka waaweyn iyo ardayda hadda soo qalanjebinayso si ay xirfadahooda sare u qaadaan meeshaan hadda waxaa lagu baranayaa ardayda combyuterka waxaa lagu baranayaa software applications gaar ahaan microsoft office applications six packages word excel access powerpoint publish iyo introduction waxaa kaloo lagu baraya ardayda oo ka faa'iideysanayaan sida wax loo daabaco printing waxaa kaloo la baray luuqadda ingiliishka oo hadhow dib ay ugu shaqaysan karaan soo linma barin kulli soo linma barin
magacaygu waa qaali iftiin ibraahim waxaan ahay macalimada meesha wax ilgabdhaha hablaha ka barto waxaa iskuulka la yidhaahdaa balaxawti samtar waxaan baraa hablo adiga boqol sideetan ilaa sagaashan u dhexeeyo waxay bartaan farsamada gacanta harqaan bay bartaan hadda alxamdulilaahi harqaanka way talanayaan dharkooda waxay u baahan yihiin gabdhahan hablo maxayada gacanqabad in la gacan qabto oo lagu sii daaynin maxayada say wax u barteen magaalada lagu sii daayin oo maxayada wax loo taro ayaan u baahanahay maadaama ay macalimadii maanta jow iyo wax walba gelisay oo maxayada intaa kusoo maxayada usoo usoo dheelmanaysay usoo kallahaysay si wax walba wax baraysay waxaan rabaa ardaydaas oo ka aflaxday iskuulkan inay maxaaheeday waxtarkooda sitaan wax loogu qabto haddii alla yidhaahdo haddaan nahay magaalada beled xaawo gobolka godo magacaygu waa maxamed naasir cusmaan waxaan ahay waxaan ka mid ah barayaasha ee beled xaawo tifit center waxaan ahay bare luuqadda ingiliish iyo luuqadda far soomaaliya ardayda fasalka ay dhigato waa ku dhowaad afartan iyo shan arday ay shan ka dhiman tahay tirada konton